dagaalka ee shabaab lagula jiraahi horta waa dagaal oo qaran waaye dagaal dowlad goboleed u gaara ama degaan yar u gaara maaha dowladda federaalkana way kula dagaalkaas hormoodi karta iyadoo kaashanaysa dowlad goboleedkana degaanada aad tilmaantay oo dhiman waa la xoraynayaa waana la hagaajinayaa dowladda federaalkana waajibaadkeeda ugu waaweynay qaadatay ka mid taha dalka shabaab inay ka xorayso ka saarto dowlad goboleedkan marka sida dowlad goboleedyada kaleba dhulal ka mida dhulalkooda weli uu shabaab ugu dambeeyo dowlad goboleedkana dhulkiisa qaar ka mida shabaaba ku dambeeyo laakiin dowladda federaalka oo hadda dowlad goboleedka dhashay cusub kaashanaysa iyo dadkeeda dagaalka shabaab waa sii socon doonaa waana laga xorayn doonaa degaanadaas mar dhow haddii aala yidhaha insha alla